iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee roma masiix la midnimadiisu ma raaci karto dembiga haddaba maxaynu nidhaahnaa miyaynu ku sii soconnaa dembiga inay nimcadu badato yaanay noqon innagoo dembiga kala dhimannay sidee baynu mar dambe ugu dhex noolaannaa mise ma waydaan ogeyn in kulli inteenna lagu baabtiisay ciise masiix dhexdiisa lagu dhex baabtiisay dhimashadiisa haddaba waxaynu isaga kula aasannay baabtiiska dhimashada dhexdeeda in sidii masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta aabbaha aan innaguna sidaas oo kale cusaybka nolosha ku dhex soconno haddaynu isaga kula midownay dhimasho tiisa u eg dee sidaas oo kalena sarakicid tiisa u eg waynu kula midoobi doonnaa waynu ognahay in dabeecaddeenii hore iskutallaabta lagula qodbay isaga in jidhka dembigu baabba'o si aynan mar dambe addoommo ugu ahaan dembiga waayo kii dhintay dembi waa ka xuroobay oo xaq baa laga dhigay laakiinse haddaynu masiixa la dhimannay waxaynu rumaysannahay inaynu haddana isaga la noolaan doonno waynu ognahay in masiixa oo kuwii dhintay ka sara kacay uusan mar dambe dhimanayn dhimashadu mar dambe u talin mayso waayo dhimashaduu dhintay mar keliya ayuu xagga dembiga ka dhintay laakiin noloshuu ku nool yahay ilaah buu u nool yahay sidaas oo kalena idinku isku tiriya inaad dembiga u tihiin kuwa dhintay oo aad ilaah u tihiin kuwa nool xagga ciise masiix sidaas daraaddeed dembigu yuusan jidhkiinna dhimanaya u talin inaad damacyadiisa xunxun addeecdaan xubnihiinnana dembiga ha u siinina sida qalabka xaqdarrada laakiin ilaah isa siiya sida idinkoo ah kuwa ka soo noolaaday kuwii dhintay xubnihiinnana ilaah u siiya sida qalabka xaqnimada waayo dembigu idinma talin doono maxaa yeelay sharciga kuma hoos jirtaan laakiinse waxaad ku hoos jirtaan nimcada masaalka ku saabsan addoonninnimada waa sidee haddaba sharciga kuma hoos jirno oo waxaynu ku hoos jirnaa nimcada sidaas daraaddeed miyaan dembaabnaa yaanay noqon ma waydnaan ogayn inaad addoommo u tihiin kii aad isu siisaan sida addoommo addeeca oo aad addoommadiisa tihiin kii aad addeecdaan ama ha noqoto dembiga idin kaxeeya xagga dhimashada ama addeecidda idin kaxaysa xagga xaqnimada laakiinse mahad ilaah baa leh waayo waxaad ahaan jirteen addoommadii dembiga haatanse qalbigiinnaad ka addeecdeen caynadii waxbariddii laydiin siiyey oo idinkoo dembiga laydinka xoreeyey xaqnimada ayaad addoommo u noqoteen sida dadkan u hadlayaa jidhkiinna itaaldarradiisa aawadeed waayo sidii aad xubnihiinna uga dhigi jirteen addoommadii wasaqnimada iyo dembiga inaad dembi fashaan sidaas oo kalena haatan xubnihiinna ka dhiga addoommadii xaqnimada quduusnaanta aawadeed waayo markaad addoommadii dembiga ahaan jirteen xagga xaqnimada waxaad ahaydeen xor haddaba wakhtigaas maxaad midho ku haysateen waxyaalaha aad haatan ka xishoonaysaan waayo waxyaalahaas ugu dambaystoodu waa dhimashada laakiin haatan idinkoo dembi laydinka xoreeyey oo aad addoommadii ilaah noqoteen waxaad midho ku haysataan quduusnaanta oo ugu dambaysteeduna waa nolosha weligeed ah waayo mushaaraddu dembigu waa dhimashada laakiinse hadiyadda ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo rabbigeenna ciise masiix